markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga barnaamijka bandhiga v o a oo aad xilidan kale dhegaysataan zaare ciidla nuur ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno mid ka mid a ururada aan dawliga ahayn ee ay soomaalidu hirgeliyeen ee guulaystay amaba loodhan karo waxa uu gaadhay muddo soddon sannadooda iyaga oo ka shaqaynayay dhinacyada kala duwan ee horumarka bulshada hay-adda hafayooka oo ku bilaabantay aasaaska urur maxaliya oo ay bilaabeen dhallinyaro isku tagtay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba-iyo sagaashankii waxay sanadkan buuxiyeen muddo soddon sannadooda oo ay ka shaqaynayeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala geeska afrika muddadaasi waxaa wax ka bartay kumanaan dhallinyaro ah oo haatan ku kala sugan daafaha dunida qaarkoodna ay haatan madax ka yihiin hay-adda haafayoko cabdiraxmaan caydiid oo ah guddoomiyaha hay-adda haafayoko ayaan ka waraystay hannaankii aasaaska hay-adda haafayoko iyo higsiga soddon sannadood kadib waxa ay ku fikirayaan aada iyo aad baad umahadsan tahay saare ciidle aadaan kaaga mahad celinaya adig c o eba runtii hafayoko waxau ahaa urur mutadawiciina oo dhalinyaro ay bilowday magaalada hargeysa ka bilowday kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii xilligaas oo runtii duruufihii jiray ay adkaayeen wadankuna uu dagaa markaa kasoo baxay ama kasoo doogayey oo ah wax ku beegmay xilligii dowladii jumhuuriyadii soomaaliya dhacday xilligaa magaalada hargeysa runtii duruuf adag baa ka taagnayd adeegyada bulshada ee muhiimkaa sida biyaha iyo caafimaadka iyo waxaas ma jirin magaalada runtii dadka badan baa ka jiray milooyin badan baa runtii ku daadsanaa iyo waxyaala lamid ah dadka runtii way hubaysnaayeen marka dareenkaasunbaa runtii sababay in dhalinyaradaas isu yimaadaan isweydiiyaan maxaa duruufaan laga qaban karaa marka halkudhigna waxaa noo ahay maxaad dadkaaga iyo dalkaaga u qaban kartaa marka si ma garanaysaay mutadacinimo ah ayaa maaragtay hawsha u bilaabantay waan gartay tallaabada magaalada nadiifinteedii iyo ka qayb qaadashadii dibudhiska dalka kadib maxay hayd xaggaad uga sii gudubteen runtii waxaa taa noo xigtay in markaa maadaama dhalinyaradu runtii kala duwan ay isaga yimaadeen meelo kala duwan qaar muqdisho iyo dhinaca ka yimaadeen qaar baxootiki kasoo noqdeen kuwa magaranaysaa dhalinyadii hubaysnay markaa hubka laga dhigay ahaayeen ay markaa shaqala-aanta ayaa runtii markaa aada u muuqanaysay kolkaa waxaanu ka fakernay inaanu markaa aasaasno xarun lagu baro xirfadaha kala duwan ee markaa wax ka tali karayay baahidii markaa taageerada oo ahayd dibudhiska waddanka marka xirfadaha la xidhiidha kuwa sida guryaha loo dhiso iyo wastaarada mijaarada alxanka farsamooyinka caynkaasa iyo maamulka xafiisyada ayaa runtii aanu ku bilownay taasoo markaa runtii aada u najaxday ilaa maanta runtii dad fara badan ay ka qalinjariyeen muddada soddonka sanadooda ay dhalinyaro ka badan labaatan kun oo maaragtay xirfadaha bartay kala duwan kuwa hore iyo qaar dambe oo markii dambe casri noqday oo technologiga kaa qaadayeyba ayaa runtii suuro galay oo magaranaysa marka xagga dhalinyarada ayaanu runtii ku jihaysnayn xagga nabadiska iyo abaabulka saarka waddanka oo dhan bay markaa ku baahday somaliland markii dambe xuduudda ay ka tallawday etoobiya ayay mataqaanaa ka bilaabantay oo howlaha laga hirgeliyey diiba mataqaanaa dowla deegaanka soomaalida waxaa kale oo markaa laga diiwaangeliyey waddanka ingiriiska u k oo ay isna ka shaqeyso sooka u s badhaweyd mar dambe laga diiwaangeliyey marka runtii saas ayay u balaaratay waa garta marka imika hay-adda hafayoko intee oo magaalo iyo intee oo dal ayay xafiisya ku leedahay ma noo sheegi kartaa si shaqaalaha ka shaqeeya iyo habka maamulkeeda
waxaase soomaliya beerta ugu xoogan tahay dhammaan gobolada oo dhan xafiisya ay ku leedahay hargeysada ay ku leedahay dooram ay ku leedahay burcay ay ku leedahay aligaabada saanood dhinaca mataqaanaa dowla deegaanka etoobiya ee soomaalidu degto waxay tigdhaba ayay ku leedahay xafiis adisaba ay ku leedahay titig ay ku leedahay barnaamijyaduna markaa runtii dhulkaas oo dhan waa ay ka shaqeeyaan marka siaan kuu sheego kale ingiriiska iyo mareykankana xafiisya ayaa jira waan gartay marka soddon sannadood kadib muxuu yahay higsiga xaafiyoko xaggee u socotaan
runtii sida aan dalkada ka dhawaajiyey waxa weeye waxaanu runtii ugu ugu talagalnay soddonkaa sannadood inaanu dib u eegno waanu qiimayno wixii soo dhacay ama waxqabadkii hay-adda kadibna maxaa laga baran karaa la isweydiiyo waxaa kasoo baxana markaa loo isticmaalo dadkana in lala wadaago oo ururada kale ay ka faa'iidaystaan iyo ummaduba anaga inoo noqoto anaga inoo noqoto gundig inaanu mataqaanaa mustaqbalka fog aanu markaa qorshayno waxyaabaha runtii markaaan ku hayno ee soo baxay waxaa kamid ah in yani wixii wanaagsanaa ee soddonkaa sanadooda soo qabtay lasii xoojiyo isla markaana mar isdhexgalka gobolka wadamada ku yaala gobolka sida sida geeska africa lasii xoojiyo si markaasi loo fududeeyo arrimaha ganacsiga arrimaha magaranasaya ee wax ka qabashada duruufaha dabiiciga ee abaaru kamid yihiin iskaashiga bulshada maadaama dad xoolo dhaqataa ay soomaalidu tahay oo xuduudahana mataqaana isuga gudbaan oo daaqa iyo iyo mataqaana iyo iyo iyo iyo biyaha ay daba galaan in markaas socodkaasna markaa uu fududaado waxaa kaloo runtii aanu maskaxda ku haynaa ama iska cadba arrinta ku saabsan dhalinyarada hadday tahay shaqagelintooda iyo hadday tahay mataqaanaa inay loo diyaariyo hogaaminta mataqaanaa mustaqbalkaba inaan markaa taana aanu aada u xoojino marka arrimahaasaan maskaxda ku haynaa saaleen cabdikariin axmed moogay oo haatana duqa magaalada hargeysa wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka haafayoko waxaanu sharaxayaa xusuusta soddon sannadood ka hor sidii ay hawshan ku bilaabeen iyo caqabadihii hor yaalay berigaas iyo waktigaa marka nimarku dib u celiyo maskaxda mar waxaan idhaahdaa jaamacadda hafayoko waa jaamacad baan idhahdaa waa jaamacad dhammaantay aan wax ka wada baranay nin walibana xirfad iyo wuxuu kala tegay uu meel la tegay marka ragganna inta badan wadaniyadda ku jirta jirkooda waxaa abba u ah kusoo koritaanka kusoo koreen deegaanka wanaagsan ee hafayoko la odhan jiray xaraf walbana oo halkaa ku yaallo hafayoko ka koobantayna taariikh baa ku suntan waxaana laga yaabaa imanka anigu markan kaa midba kusoo hafayoko ka eego waa sida maarata t v-ga oo kale ayay wax iga dhex muuqdaan oo nolol la soo maray baa iga dhex muuqataa dalkoo la dhisaya iga muuqataa waddanka somalilan meel aanaan cag soo dhiginay may jirin waxaana laga yaabaa san waynu ka fiicnayn iyadoo waktigu iska adag yahay ammaanada lagu dhiibo sideedii dadka u gaari jirto dadka maarata waa la gaadhsiin jiray marka wax yar baana loo dhiibi jiray sumcadda hafayokana waxaanu kusoo dhisnay unbay ahayd ummadun baana aaminaysay muddo kadib ururka hafayoko wuxuu u gudbay dalka etoobiya oo xafiisyo kala duwan ka furtay magaalooyinka jigjiga diridhaba iyo addisababa maxamed cilmi aadan ilka case oo ka mid a aasaasayaashii ururka hafayoko ayaa xilli uu ku sugnaa magaalada jigjiga ka warramay howlihii ugu horreeyey ee ay hay-adda hafayoka ka qabatay deegaanka soomaalida hafayoko waa case study soddon sannadood jiray oo bractically wax looga baran karo sidee urur loo sameeyaa sidee samafal looga shaqeeyaa sidee dad soomaaliyeed oo weliba dagaal ka soo baxay oo talomadii iyo waxay ku taagan yihiin sidee u wada shaqeeyaan sidee qori isu dhiib hay-ad soomaaliyeed la isugu bedbedelaa sidee marka markaa waxay ka bilaabantay hargeysa jigjigaanu ka bilownay ta labaad shirkii u horreeyay xoola dhaqatada waxaa lagu qabtay qabr reexee lasaga gudbo xadka waxaasoo dhami broses dheer buu ahaa injoona lamaba aqoon interredna ma jirin markaa waxaan u bareednay in aan u dhabar adeegno in dadka la baro waxa la dhahda organisationka wuxuu yahay doctor bashiir cabdilaahi oo ah guddoomiyaha jaamacadda jigjiga ayaa isaguna sharaxaya isdhexgalka bulshada geeska afrika iyo waxwada qabsigu faa'iidada uu leeyahay bulshada soomaalida afayoko waxaa la aasaasay labiiyo sagaashankii ujeedooyinka loo aasaasay waxaa ka mid ah isku xidhka horumarinta aqoonta maamul wanaagga iyo dadkan walaalaha sidii ay wax wada qabsan lahaayeen dadkii qarniyada dheer kala qoqobnaan jiray isdhexgalkooda iyo wawada qabsashadooda iyo maanta heerka aan marayno sababo badan ama rool wanaagsan bay hay-addana ka ciyaartay mustaqbalkana insha allah annagu hay-adaha bahda waxbarashada haddaan nahay inaan sii xoojina ayaan diyaar u nahay hawshaa hay-adda hafayoko oo xafiisya ka samaysatay wadamada britain iyo waqooyiga america waxaa inta badan xafiisyadooda gudaha iyo dibaddaba maamula dadkii ay tababareen amaba wax ka bartay ayaan muuse axmed haatan waxay ku nooshahay dalka canada waxaanay ka mid ahay dhallinyaradii sanadkii labadii kun ka qalin jabisay waxbarashadii aan tooska ahayn ee ay bixinaysay hay-adda hafayoko
waxaan ka mid ahaa dhalinyartii ka qalin jebisay sanadkii labada kun qeybta xisaabaadka iyo maamulka fursadna u helay inay haafayo kala sii shaqeyso sagaal sanadooda dambe kumanaan kun ilamida oo aan fursado u helin waxbarasho toosa ayay hafayo runtii soo caawisay oo kasoo saartay xilli adag runtii nolosha soo dhistay waxaana leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin abaal weyna waadi ku hayaa sidoo kale hay-adda hafayoko waxay muddo dheer ka shaqaynaysay dhismaha dugsiyo cusub amaba dayactirka iskuullo hore oo ku yaala tuulooyinka calafka xoolaha iyo dalaga beeraha xilliyada abaaraha iyo inay ceelal iyo baraaga ka qodaan dhulka oomanaha ah ee baadiyaha ah amaba ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ahi guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo